bismi illaahi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin waxaan shirkan u qabtay inaan caddeeyo mowqifka ku aadan arrinkan xilka qaadistayda waxaad moodaa marka hore haddii meesha lagu yimaaday system iyo qaab dowladnimo in iyada la ilaaliyaahi waa xaq ama waa muqadas dowladnimadii fahamkeeduna waa in qofka xilka laga qaado qof kale loo dhiibo isaga misena laga qaado kii xilka laga qaaday la yidhahdo gratio kii loo dhiibay la yidhahdo gratio la isku marxabeeyo qaabkaasi waxaad moodaa inuu tilmaamayo dowladnimada reer hiiraan iyo statekeenna maamul goboleedka hirshabeelle inta ku abtirsatana waxaa lagu ballansanaa in la dowladeeyo oo dowladnimadu ay taabo gasho mar haddii taasi ay ballan tahayna qofka ka mid a dadkaas ama mas-uuliyiinta ummadda hoggaankeeda haya waxaa xaq ku ah inuu wax damco oo wax raadiyo inuu wax maamulo inuu waxaasi ku guulaysto in waxaasi uu ku guuldaraysto taasi hadday jirto marka inaan aqbalno oo aan weliba idhaahdo waa aan ku faraxsanahay soo jeedinta ama ha noqoto golo wasiiro ama ha noqoto xildhibaano ama ha noqoto tala ka soo go'day mudane madaxweyne maxamed cabdi waare inaan markaa si oo cad aan u aqbalo si cadna aan u sheego aan idhaahdo waa soo dhaweynayaa inta ku faraxsan baan kula faraxsanahay waxaan ku xoojinayaa inaan dhanka kale idhaahdo maadaama shalayba aniga aan walaal kale ama guddoomiye kale aan meesha kala wareegay darraato mid kale laga wareejiyey beri toole mid kale imaanayo inaan markaa aan idhaahdo mudane guddoomiye yuusuf axmed hagar dabageed guddoomiye soo dhawow inta aqbashay ama ka hadashay social mediaha ama telefishina ama idaacadaha ayaan insha allahu aniguna u horeeyaa waxaan rabaa inaan idhaahdo dadweynaha reer hiiraanna wax qalqal siyaasadeeda ama xagga nabadgelyada ah ama xagga maaragtay waa barabagaana jiro barabagaankaas inaan biciyo ayaa maqsadkaygu yahay waxaan fariimayaa dadkaygaan leeyahay aan ilaashana nabadgelyadeenna aan ilaashana dowladnimadeenna aan la shaqayna maamulka noo soo socdo aan weliba istiqbaalno aan soo dhaweyno kan haddeer aan gacanta ku haynana idinkoona garab taagan nagula sima waktigaas sida aan la socdo haddii aana khaldanayn kol dhow ayaa waxaana soo gaaraya wafdi wasiiro iyo xildhibaano iyo isugu jira oo guddoomiyaha yuusuf guddoomiye yuusuf axmed uu la socdo marka intaasna inaan u diyaar garowno sidii aan ama aan kusoo dhawey lahayn ama mas-uuliyadda iyo xilka aan anigu anagoo idinka wakiila aan hayay aan ku wareejin lahaa oo aan u wada wareeji lahayn waxaan gacmaha isku qabsanaynaa oon ku dardaarmaynaa inaan wax nabadgelyo daraa iyo wax qalqal siyaasadeeda iyo wax keeni kara in dowladnimadu naga xumaato inaanan shacabkana aanay ka imaan maamulka aan haddeer halkan ku hogaamayn aanay ka imaanin waxaa intaa ka dheeriya wixii warbixin iyo xilwareejin iyo intaa ka dheeriyana marka nala soo gaaro guddoomiyaha iyo wafdigiisa ay na soo gaaraan ayaan insha allahu iyadana fagaarana ka sheegi doonaa documenti iyo qoraalna ku wareejin doonaa alcamuum ka cabdullaahi ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo waxaan aqbalsanahay oon raalli ku ahay in xilka la iga qaado garashada iyo soo jeedinta mujtamaca reer hiiraan ama reer hiirshabeelle aan aqbalo waa sax dowladnimadana ah haddaan qofka xil laga qaadi karin waxaa la dhihi karaa meesha dowladda kama jirto haddaan qofka xil loo dhiibi karin waxaa la dhihi karaa meesha dowladnimada xoru ma jirto marka taasaan insha allahu anigu aan soo qadimayaa waadna mahadsantihiin wixii intaa ka dheeriyana dardaarankaygu waa in aan aqbalno soo dhaweyno wareejino ku faraxsanaano waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu gudoomiye habeenka hore ayay soo baxtay degreetada madaxweyne maxamed cabdi waare oo xilka kaaga qaaday islamarkaana oo ku magacaabay yuusuf axmed xagar dabageed guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan sidaan ognahay ama inta badan ee dadweynuhu ay ka warqabaan madaxdu markii xilka loo kala wareejiyo waxay isugu jireen oo kaliya munaasabadda kala wareejinta oo ay ka hadli jireen maxaa keenay in intaadan munaasabadii xil wareejinta la gaarin aad midiha ka hadasho gudub waa mahadsan tahay qaalid waxbaa jira qofka xilka laga qaadayo iyo qofka xilka loo dhiibayo iyo xilliga iyo qaabka iyo wacyiga ayaa kala bedelnaan kara aniga lafturkeygu ayadoo xilli ii dhiibaan soo joogay xilal kaloo la kala wareejinayaan soo joogay aniga hor iyo horaantaba akhbaarka markaan ka helay ama social mediaha aan ogaaday in xilkaasi walaalkay yuusuf axmed hagar dabageed lagu wareejiyay gudoomiyayga cusub waagu markuu beriyo contacti aan la sameeyey waan wacay waan hambaliyey waan marxabeeyey waan la ballamay hadda ciddaan la hadlayaa khusuusan isaga ma ahan waxaa igu kalifaya hameen hore shalay haddaanba naloo imaanin maantana aan safar noo soo soconin dad waxaa jira ka faa'iidaysanaya kala wareega labada guddoomiye ama kala wareega labada maamul waxaa halkan ka jira ama ka imaan kara inaysan loo fahmin culays sidaas ayaa kaliftay dadkuna waa xandaaq aniguna waxaan rabaa inaan iska caddeeyo iska nadiifiyo inaanaan ahayn nin ama dawladdiida ama xilka ku dhegan ee aan cid kasta maqlaysa ama talada nala le ama dawladnimada markii hore anigu aan ku hogaaminayo inaan u caddeeyo inaan soo dhaweynayo maamulkaas inaan xilka ku wareejinayo inaan inta ka horeysa ee nala ka soo gaarayana sidaan hawshii aan awal mujtamaca reer hiiraan uhayna aan sideed ugu sii haynaynoo waana ku celceliyey reer hiiraanow waxaanad ka codsanaynaa gaar ahaan anigu waanad ka codsanayaa in nabadgelyadana lagu dadaalo maamulkana sidii loola shaqayn jiray keenna loola sii shaqeeyo aniguna insha allahu meelna uma socdee waa waa waa waxyaalaha iyo dhigaalka waan garab istaagi doonaa waana la shaqay doonaa maamulka cusub biidn illah kariim alcamuum waxaan kusoo gabagabeynayaa maamulka cusub mudane guddoomiye yuusuf axmed habarged yuusuf axmed hagar dabageed mudane guddoomiye soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow degaankaagii iyo dalkaagii iyo deegaankaagii oo aad weliba taladooda in badan oo hore aad hore usoo maamusho kusoo dhawow waa kusoo dhaweyneynaa gacmo furan iyo marxabeyn iyo calamo qoyan ayaan kugu soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala ilaahayna waxaan leenahay ha kugu ceebtiro annagana ilaahay maarata insha allahu kuwii aan maaragtay taariikhdooda xumaanin allah naga dhigo waana ku salaam waana salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu